wararka ka imanaya deegaanka gardafuw ee puntland ayaa sheegaya in dabaylo xoog badan iyo roobaba ay ku dhufteen deegaankaasi wararkii ugu dammeeyey waxaannu ka waraysanay oo haatan khadka telefoonka si toosa ugu jira aan ka waraysanana dhahde guddoomiyaha deegaankaasi cali mire guddoomiye haddaad imaqlaysid waa sidee xaaladda deegaanku hadda
abaarihii xalay saddex saac i bar habeenimo ayaa waxaa na soo gaaray dabaylo iyo robo robab xoog badan oo aada u saameeyey gobolka gardafuw iyo degmooyinkiisa halkaas oo khasaaro weyn ay kasoo gaareen xoolo dhaqatadii ku noolaa gobolka degmooyinkiisa kamid ah iyo qeyb kamid a ganacsatada ka kulumaysata xeebaha gobolka gardafuw robabkaasoo ah robab aada u xoogan dabeelo xoog badana wata haddana wata qabow aada u fara badan ayaa xalay saddex saac barkiina haleelay ilaa iyo iminkana dabayliyo waa yaro joogsadeen laakiin roobku wuu socdaa khasaaro fara fara badan bayna geysteen bal haddaad khasaaraha wax iiga sheegtid khasaaraha laba qaybood weeye qaybta biriga haddaan wax yar kaaga taabto xoolo nool oo ilaa lagu qiyaaso ilaa iyo todoba reer ayaa aada u qaylinaya oo xoolihii ka baaba-een beero badan oo timirta u badan ayaa khasaaro khasaaruhu ka baa khasaaraha kamid ah waxa kaloo jira hal qof oo ku dhintay robabka xooga badan qaybaha baddana waxaa khasaaraha ugu weyn geys loo ku dhacay dad shacaba oo masaakiina oo maxaysataa oo badda ka shaqaysta iyo dad gaadiidka lahaa weliba dadka gaadiidka lahaa laba foolse iyo hal sixibad ayaa dadkoodii iyo iyagiiba lala yahay magarad waan gartay markaa tirada xoolaha reeraha ad sheegtay ka baaba-ay miyaa la garanayaa wallahi anigu cadadkooda ma tirin laakiin dadku dad xoolo dhaqataayo fiican bay ahaayeen iminkana aada bay qalo u batay ilaa iyo boq dhowr boqol oo neef waa lagu qiyaasaya waan gartay guddoomiye ma sii ogeydeen musiibadan dabcan culammada saadaasu ay sii sheegeen haddaad sii ogeydeense diyaar garowgiinu siduu ahaa
aadaabaa waan ogeyn laakiin waktiga ay dhacayso ilaahay baan og anagu maan ogeyn laakiin dadku in badan ayaa waxaa la sheegay saadaashu waxyaalo noocaas oo kala dhacaya oo aan hore u maqalnay oo aan la soo abaarin oo ama aan dhicin sidaa darteed dadku waxay u qaateenba waxaan jirin kabacdina shaqadooda howlad bay iska qabsadeen iyadoo aan malaysanaya shaqadooda inay ganacsina ku jira ayuu dhibku ku dhacay waan gartay marka iminka culayska oo idinku hayo roobku haddaad bal noo sheegtid iyo hadduu soo qaboobaya haddii kale roobku wadooyinkii loo mari jiray gobolka oo aada u badnaanay way go-an yihiin shaqadii bad hadday tahay iyo hadday beri tahayna wax shaqaa kama socoto guryo badan ayay ku baaba-een dadkii masaakiinta ahaa oo guryahooda liitayna meel cidlaa ayay taagan yihiin khasaaruhuna weliba waa sii socdaa weliba waxaa jira meelo badan oo ateenadu ka go-an tahay oo aan weli khabaartooda aan ahayn laakiin degmooyinka inta khabaartooda aan ka hayo intaas ayaa khasaaro ah welina waa soo taraya wax hadda sii baaba-ay maaha saacadda aan kula hadlayo cirkuna waa qab aada buu cirku u buuxaa hubaar baana jira dadkuna isma u arkaanba waan gartay labada qof oo wadada maraya xataa isma arkayaan waan gartay aad baad umahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa cali mire guddoomiyaha deegaanka gardafuw ee puntland oo khadka telefoonka si toosa igu jiray igana warramayey roobab iyo dabaylo halkaasi hadda haya dhinaca kalena roobab xoog badan ayaa haatan waxa ay hayaan degmada bandarbeela iyo deegaanada ku dhowdhow ee gobolka bari dabaylahan oo lasii saadaaliyey ayaa waxa ay bilaabmeen habeen hore inkastaoo khasaare dhimashiya dhaawaca uusa jirin haddana dabaylahan ayaa wato qabow daran oo aynu dadka deegaanku aqoonin sida ay ula tacaali lahaayeen xoolihii ayaa sidoo kale iyaguna daaq la-aan jooga maadaama dabeelahani ay yihiin kuwo aanan dibadda loogu bixi karin deegaanka eyl ee gobolka nugaal ayaa isagu xaalka waxa uu ka sahlan yahay sidii loo saadaalinayay markii hore khadka telefoonka ee bandarbeelo waxa uu maxamed cabdisandheero kula xiriiray siciid aadan cali anteeno duqa magaalada bandarbeela wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey sida xaalku wakhtigan uu yahay walaal xaaladu waa fiican tahay habeen hore ayaa deegaankan aan joogo iyo deegaanada ku xeeranba waxaa ka bilowday roobab aada u fara badan roobkuna wuxuu ku bilowday si yar yar markii dambena roobku waa uu sii xoogeystay marna dabayluu la imaanayey marna roobku roob bara waaweyn oo xoog leh ayaa daayay ilaa haddana waa socdaa ilaa muddo ku dhow lix iyo soddon saacadood hadda waa uu daaya waan gartay marka hadda banderbeyla ayaad adigu joogtaa ood xaaladdu siday tahay iga sheekeynaysaa banderbeyla waa meel xeebta ku taalla waxaana aad moodaa xeebtu ama baddu inay ka sarrayso dhulka waa meel horey ay masiibooyin hore uga dhaceen sida tii sunaamigii uga dhacday sanadkan sanadkiisiina waa tii duufaanta iyo dabayshaan oo kaleeto ay ka dhacdo disaster u geysatay laba boqol iyo afartan guri ah bishiian bisheedii ayay taasi ahayd hadda marka waxaad moodaa in dadku ay aada uga tabaabushayseen waxayna kaga duwan tahay tii kale hore tani dabayl aada u fara badan ma leh dabaysha marna waa kacaysaa marna waa yeelanaysaa inta badan waa roob socda oo roob aada u fara badan baa da-aya roobkana ka da-aya hadda baylana waa roob aada u ballaaran oo ilaa dhinaca baadiyaha ayuu gaarsiisan yahay tan iyo shalana dadku doonyaha yaryar ee badda ku jira lagu kalluumaysto waa ay kala soo baxeen dadku banaanka keeneen xoolaha noolna darbaalo iyo waxbay ay kaga hortageen bay u samaysteen marka waxaa lagu wadaa khasaare ka imaan karaa inuu inuu yaraan karo siday hadda ku socoto waan gartay marka sida saadaasha lagu waday waxay ahayd meesha laga cabsanaya in dhibaatadu badana gaadho degmada ayl ee gobolka nugaal wax waroo arrintaasi ku saabsan ood nagu biirin karayso ayl marka loo eego waa meesha hadda ugu roobka yar bay ka mid tahay guddoomiyaheedana dhowaan ayaanu wada hadlaynay ayl wax dhibaata ahay alxamdulilah kama jirto roobku hadda wuxuu ku badan yahay magaalada bayla iyo magaalada xaafuun iyo iyo tuulooyinka xeebta ku teersan oo dhan waa ka daaya ha ku kala badnaadee waxaa kaloo jirta in roobku hadda uu fidsan yahay oo uu gaarsiisan yahay dhinaca miyiga uu u baxay waxaa kaloo roobku uu wataa intaa u dheer qadow aada iyo aada u fara badan oo ah cimilo aan lagu aqoon jirin aan lagu aqoon jirin godaanka waan gartay waxaad ii sheegtay in dabaylahan qabooba idinku cusub yihiin markaad eegto deegaanka aad iminka joogtid laakiin duufaanadin ma yihiin kuwaad hore u taqaaneen mise iyaguna waa wax cusub waxaan waa nagu cusub yihiin dabaylaha naftooda ayaa nagu cusub oo waxaad moodaa dabaylaha kan marba xoog bay u dhacayaan marna way yaraanayaan roobka naftiisu waa googoos baad moodaa marna wuxuu barihiisu waa waaweyn yihiin waxaa moodaa isbedel inuu jiro midda kale meesha ku jirtaa waxay tahay badda oo mawjudeeda mar walba ay kor u kacayso waxyaabahaas baanu aragnay waxaa kaloo kamid ah dhaxanta oo ah dhaxan aada iyo aada u adag wey waayo meeshaan cimiladeedu waxa weeye sandheerow shan iyo labaatan ilaa shan iyo soddon digrii bay udhaxaysaa hool yeer waa sidaa laakiin tan waa ka duwanta waxaad arkaysaa in mataqaanaa haatan ay aada iyo aada u qaboodahay oo mataqaana baraf dareemayaan oo xooluhu ay daaqi doonan waayeen oo baddan la soo bixi waayey waxyaabahaasoo dhan baa walaan jira waan gartay marka sidaad arrimahaasi ula tacaalaysaan bal haddaad iga warrantid waxaanu samaynay shalay ilaa daraad baanu ka tabaabushaysananay markaanu wedarka aragnay waxaanu ku talagalnay khasaare kastoo imaan kara inaanu yarayn karno inaanu yarayno waxaanu ka soo saarnay laashashkii badda oo banaankaa la keenay waxaanu dadkii uga dignay meelaha tobaga ay biyaha maraan inay dadkuga guuraan oo banaanka u baxaan waxaanu kula tagnay inay tendooyin qaataan waxaanu ku jirnaa stanbay dhibaatada hadda la qabaa waxa weeye xoolihii oo aan daaq u baxayn waayo xooluhu meelay kasoo daaqaan male oo banaanka uma bixi karaan oo roobaa da-aya iyo dadkiio guryaha ku xaraysan waxyaabahaasaa jira waan gartay marka wax kaalmo ah hadday noqoto maamulka puntland ama meelo ka baxsan ma jiraan ma jiraan ilaa hadda waxna soo gaaray oo kaalmaa ma jiraan waxaanu danaynaynaa bal roobabkaasi marka ay joogsadaan ayaanu fiirin doonaa wixii inaaw wax ka qabta laakiin alxamdulilah xaaladdu waa fiican tahay lix iyo soddon saacadood oo rooba oo ilaa hadda wax ku dhintay intaanu ognahay magaalooyinka aanay jirin marka laba reebo laba guri oo oo iskood u dumay marka roobka bilowdaba dumay inta kale laga reebo waa waa waa degan tahay todagana biyo aada u fara badan baa duulaya wax khasaara oo hadda weyn oo la sheegi kara ma jiraan aan ka ahayn roobkaan iska socdo aan joogsanayn waan gartay marka culimmada saadaasha hawadu siday horeba usii saadaaliyeen in dabayl ay kusoo foolayiin deegaankaasi ma sheegeen goorta ay dabaylahani joogsanayaan weli ma ayan caddayn annaga xalay oo ayay noo sheegeen oo yidhaahdeen xalay kow iyo tobanka saacadda iyadu markay ahayd shan saac ayay sheegeen goortii dabayl baa timi dhab ahaan dabayshu waa ay timi way kala gooday subaxnimadii saaka mar labaad bay dabayl kala soo celisay waa roonayd tan kale marka meesha ku jirtaa waxay tahay badda nafteeda ayaa mawjado aada u waaweyn ayay kicinaysay oo ay kicinaysay roobkuna waxaad moodaa inuu mataqaana marka noona ayan sheegin exactly xilli go-an oo ay waxa kala joogsanayaan una malayn maayo inay ogaan karaan aniga siciid aadan cali ateeno duqa magaalada bandarbeelo u warramayey maxamed cabdi sandheer oo haatanba istuudiyaha igu heliya